maamulka sahayuuniga ah ee yahuudda ayaa tan iyo markii uu la kulmay howlgalka ka dhanka ah ee la magac baxay duufaanta al aqsa oo ay ku qaadeen kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ah waxaa usoo hoyday khasaarooyin dhinacyo kala duwan ah waxaa laga dilay kumanaan yahuud ah oo iskugu jirto askar saraakiil iyo dadka yahuudda ah ee xoogga lagu deegaameeyey sidoo kale maxaabiis boqolaal ah ayaa laga qabtay waxaana laga burburiyey xerooyin ciidan iyo gaadiid dagaal oo aada u tiro badan dhanka kale maamulka gumaystaha yahuudda ayaa weerarkan xanuunjiyey ee tabardaradiisa oo dhan bannaanka keenay kadib wuxuu gumaad iyo duqeymo majsara ah kala duldhacay dadka shacabka ah ee degan jiida khaza duqeymahan wuxuushnimada ah ayaana geystay khasaare aada u baaxad weyn oo gaaray jiida khaza iyo ehelkeenna muslimiinta ah ee halkaasi ku nool
when they even when they commit war crimes the united states itself
waxaan ka xumahay in dowladda maraykanka ay taageerto xulafadeeda xitaa marka ay geysanayaan dembiyada dagaal maraykanku laftiisu wuxuu horay duqeymo uu ku beegsaday dadka shacabka ah ku dilay kumanaan dad ah kuwaasoo ka dhacay waddamada suuriya iyo ciraaq si guudna waa arrin la og yahay in maraykanku dilo boqolaal kun oo dad ah markii uu socday dagaalka fitnaam sidoo kale maraykanku wuxuu taageerayaa dowlado kaliitaliyaal ah oo ka dhisan laatiin amerika sida dalka salvadoor oo kale oo xukuumadda ka jirtay ay dishay tobanaan kun oo shacab ah marka taageerada uu hadda maraykanku siinayo israa'iil iyo duqeymaha aan aragno ee lagu beegsanayo dadka shacabka ah kama duwana wixii hore uu maraykanku sameeyey taariikhdiisa mucaasirka sidoo kale maraykanka iyo dowladaha reer galbeedka isku si uma arkaan howlaha argagaxnimo ee ay geystaan shakhsiyaad hubaysan ama qaraxyo isku soo xiray iyo howlaha argagaxiso ee ay geystaan diyaaradaha gantaalada xambaarsan
tan iyo toddobadii bishii ina dhaaftay ee oktoobar maamulka gumaystaha ayaa jiida khaza ku weeraray afar kun iyo saddex boqol oo weerar khaza ayaana waxaa ku hoobtay kumanaan tan oo bambooyin iyo qaraxyo ah kormeerayaasha waxaa loogu yeeray xuquuqda aadanaha ee euro mediterraneum ayaa sheegay in yahuudda ay ku tuurtay marinka khaza in ka badan labaatan iyo shan kun oo tan oo walxaha qarxa ah una dhiganta laba bambaanooyin oo nugli eer ah laga soo bilaabo labadii noofembar sidaasi darteed maamulka dulmifalaha yahuudda ayaa celcelis ahaan kun iyo siddeetan iyo lix tan oo walxaha qarxa ah ku tuurayay jiida khaza iyo dadkeeda abriyada ah ee muslimiinta ah maalin kasta inta badan bambaanooyinkan culculus ee lagu tuuray marinka khaza waxaa iska leh qoyska maraykanka ah ee lagu magacaabo m k siddeetan waxaana lagu soo farsameeyey dalka maraykanka bamka noocan ah wuxuu shaqeynayay tan iyo dagaalkii dhex maray maraykanka iyo fietnaam waxaana aada loo adeegsaday duulaankii maraykanka uu ku duulay dalka muslimka ah ee ciraaq labada kun iyo saddexdii waxaa markii hore loo qaabeeyey sidii hub caadi ah oo aan saameyn sare lahayn balse waa la casriyeeyey oo waxaa lasoo saaray iyadoo loo adeegsanaya aaladaha bartilmaameedka ah ee farsamada oo loo bedelay waxa maanta loo yaqaano bambooyinka dakiga ah ee ku shaqeeya korontada bambaanooyinkan ayaa lagu farsameeyaa cabiro iyo noocyo kala duwan waxaana loo kala saaraa marka loo eego miisaanka guud ee hubka boqol iyo labaatan kilogaram laba boqol iyo konton kilogaram shan boqol iyo konton kilogaram iyo kun kilogaram bambaanada kunka kilogaram ah ayaana ku kacaysa lacag toban iyo lix kun oo dollar ah marka laga iibinayo ciidanka maraykanka waxaana laga iibiyaa qiyaastii labaatan iyo shan kun oo dollar ciidamada wadamada xulufada la ah markii ay elektaroniga ku shaqaynayn oo ay tan caadiga ah tahay sida laga soo xigtay wargeyska new york times maraykanka wuxuu dhowaan siiyey kayaanka sahyuuniga ah ee gobodfalka ka wada jiida khaza lacag gaaraysa saddex boqol iyo labaatan milyan oo dollar iyo qalabka bambaanooyinka lagu hago kaasoo bambooyinka caadiga ah u bedelaya bambooyinka casriga ah ciidamada yahuudda ayaa sidoo kale haysta bambooyinka g b u labaatan iyo sideed ee maraykanka lagu sameeyo bamkan ayaa culayskiisu dhan yahay laba kun iyo boqol garam waxaana ku jira walxa qarxa oo aada u xoogan waxaana loogu talagalay ahdaafta shubka ah ama derbiyada ay ka sokeeyaan lamana oga qiimaha saxda ah ee uu maraykanku ka siiyey bamkan maamulka yahuudda balse falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in uu ugu fadhiyo yahuudda saddex boqol oo kun oo doolarka maraykanka ah shirkadaha maraykanka ee hubka ayaa si dadban iyo si toos ahba u taageeraya maamulka gumaystaha yahuudda ayagoo sheegaya in uu koror ku yimid saamiyadooda kadib dagaalka ka soconaya jiida ghaza iyo dalbashada hubka ee kayaanka sahyuuniga ah oo zaa'idka ah waxaana ugu horeeya shirkadahan hubka ee taageeraya maamulka yahuudda dhanka kalena sheegaya in ay ka ribxeen dagaalka jiida ghaza shirkadaha kale ah lokhet martin r t x group iyo shirkadda hubka ee n g korarka faa'iidada ah ee ay sheegayaan shirkadaha hubka ee maraykanka ayaa ah mid ay ugu wacan tahay isticmaalka hubka ee maamulka gumaystaha yahuudda oo aada zaa'id u ah kayaanka sahyuuniga ah ayaana sheegay inuu marinka ghaza u adeegsaday oo uu ku ganay in ka badan toban kun oo bambaanooyin iyo gantaallo ah ugu dambayntii xaaladaha noocan oo kale ah markay imaadaan waxaa bannaanka usoo baxa wejiyada saxda ah ee shirkadaha maraykanka oo si cad ay uga go-an tahay inay baabi'iyaan muslimiinta meel kasta oo ay joogaan howlgalka duufaanta al aqsa ayaana kaalin muhiim ah ka qaatay soo muujinta wejiyo badan oo qarsoonaa magaalada ghaza ayaa martigelisay weeraro duqaymo ah oo ay yuhuuddu geysteen kuwaas oo khasaare aada u baaxad leh sababay bashariyaduna aanay arkin tan iyo labadii bambe ee nugli eerka ahaa ee uu maraykanka ku dhuftay magaalooyinka hiroshima iyo nagasaki ee dalka jabaan sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo shanta